galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha julaay waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jeedin ka daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeenna galabnimo waxaa ka mid a danjiraha turkiga oo u fadhiya soomaaliya oo ka hadlay xarumihii hay-adda nile foundation ee dowladda soomaaliya ay eriday shaqaalaheedii iyo xidhiirka turkiga iyo somalilan ayaa ku jawaabay somaliland basaborttan tarafimizdan resmi sidaad ka warqabtaan annagu ma aqbalin baasaboorka somalilan ujeeddadeennuna waa inay midowda soomaaliya oo ay israacdo mar walbana waxaannu ka shaqaynaa midnimada soomaaliya waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan ilaa iyo afartan mudane oo ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo mooshin ka geeyey guddoomiyahooda waxaa kulan isugu yimid baarlamaanka koonfur galbeed xubno ka mida ajandadooduna uu yahay inay ka wada hadlaan waxa ka dhacaya baarlamaanka koonfur galbeed taasoo sababtay in xubno ka mida xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed inay soo gudbiyaan mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka kenya oo ilaa iyo boqol iyo labaatan dugsi dab la qabadsiiyey tan iyo horraantii bishii juun ee sannadkan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida isbahaysiga maraykanku hogaaminayo ee duulaanka ku ah kooxda isis ee dalka siiriya ayaa weeraradooda diiradda ku saaraya magaalada mambij ee u dhow aleebo hase ahaatee waxaa soo baxaya warar ka imanaya furimaha hore ee dagaalka oo sheegaya in kooxda isis ay weli ku xoogan yihiin bartamaha magaalada taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in weerarada ugu dambeeyey ee ciidamada isbahaysigu ay qaadeen lagu burburiyey ilaa sagaal iyo toban kooxood oo ururkaas ka tirsan iyo toddoba iyo toban goobood oo kooxdu leedahay weeraradan ayaa sidoo kale lagu burburiyey hub culus iyo laba gaadhi oo kooxdu isticmaalaysay qaybta kurdishka la hadasha ee v o a ayaa ku warramaysa in dagaallo ay ka socdaan gudaha mambij sidoo kalena ay jiraan duqaymo xagga cirka ah
hay-ado federaala ayaa baadhaya inay suurtagal tahay iyo in kale in la jabsaday kombyuutarada murashaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton arrintan ayaa qayb ka ah baadhis guud oo weerar dhinaca internetka oo lagu sameynayo kombyuutarada xisbiga dimuqraadiga saraakiisha amniga ayaa warbaahinta u sheegay in xafiiska baadhista dembiyada ee maraykanka iyo wasaaradda cadaaladdu ay ku lug leeyihiin baadhista arrintan labada xafiis ayaanan weli xaqiijin inay baadhistaasi wadaan saraakiisha ololaha doorasho ee hillary clinton ayaa arrintan ka hadlay habeenkii xalay ahaa iyagoo sheegay in kombyuutarada xisbiga lasoo weeraray hase yeeshee afhayeenka clinton nick merel ayaa sheegay in khubarada amnigu ayna helin wax caddayna oo muujinaya in kombyuutarada ololaha u gaarka loo dhacay maxkamado ku yaala saddex gobol oo maraykanka ku yaala oo kala ah north carolina wisconsin iyo kansas ayaa meel mariyey shuruuc wax ka beddelaya habka codbixinta go-aanadan ayaa imanaya iyada oo bilo koobani inaga xigaan xilliga la filayo doorashada madaxtinimada maraykanka oo ay si weyn ugu loolamayaan maalqabeenka musharaxa u ah xisbiga jamhuuriga ee donald trump iyo xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton oo ka socota xisbiga dimuqraadiga go-aanadan cusub ee ay gaadheen saddexda maxkamadood ayaa la filayaa in ay kor u qaadaan codaynta bulshooyinka laga tirada badan yahay xeerarkan oo ahaa kuwo xakameynaya qaar ka mid a codbixiyaasha ayaa badankooda la dhaqangeliyey kadib doorashadii madaxweyne barack obama oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee ka soo jeeda qaaradda afrika oo loo doorto aqalka cad kooxaha xeerarkan xakameynaya codbixiyaasha taageersan ayaa sheegaya in shuruucdani ay ka hortegayeen wax isdabamarin in la sameeyo
dacwad oogayaal dalka beljum u dhashay ayaa sheegay in booliiska dalkaasi u xidhay laba nin oo lagaga shakiyey inay qorsheynayeen weeraro argagixiso saraakiisha ayaa sheegay in labada nin oo lagu kala magacaabo nuurudiin h iyo walaalkii xamse h la xidhay xalay kadib markii baadhis lagu sameeyey guryo ku yaala xaafadaha mons iyo liege dacwadoogayaasha ayaa sheegay in labada ninba lagaga shakiyey inay qorsheynayeen weerar argagixiso ka dhaca meel beljam ka mid a dacwadoogayaasha ayaa intaasi ku daray in wax huba amaba walxaha qarxa aan la helin labada nin ee walaalaha ah ayaa garsoore maxkamadeed sabtida maanta hortegaya dalka beljim ayaa feejignaan iskaga sii jiray kadib qaraxyo daran oo bishii march dalkaasi ka dhacay kuwaasi oo uu sheegtay ururka isis waxaa qaraxyo kuwa beljim la mid ahina ay ka dhaceen dalalka faransiiska iyo jarmalka
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaankaas in uu gaabis ku jiro iyo weliba waxqabad la-aan ay sheegeen in uu baarlamaankaasi ku sifoobay ilaa iyo afartan xubnood oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa gudbiyey mooshin ka dhan ah guddoomiyahooda waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray in ka badan afartan xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen gaabiska ku yimid howsha xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxay sheegeen muddo dhowr bilood inuusan wax shaqo ah ama fadhiyaha yeelan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed xildhibaan cabduqaadir dhegacade oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa ugu horreyntii ka hadlay ujeedada kulanka maanta ay isugu yimaadeen waxaa kulan isugu yimid baarlamaanka koonfur galbeed xubno ka mid a ajandadooduna uu yahay inay ka wada hadlaan waxa ka dhacaya baarlamaanka koonfur galbeed taasoo sababtay in xubno ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed inay soo gudbiyaan mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed taasoo ay u cuskadeen xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed kadib markii uu jebiyey qodob dastuuriya oo ka mid ah qodobada u yaalo dowlad goboleedka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed qodobkaas oo ah qodobka koob iyo afartanaad islamaraantaasna sheegaya in baarlamaanka sanadkiiba uu yeelanayo laba kala laba fadhi oo midkiiba uu soconayo afar bilo muddo afar bilooda sidan aan la wada socono baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu dhisnaa muddo sideed bilooda sideeddaas bilood wax kala fadhiya uu yeeshay ma laha xildhibaan cabdow maxamed xasan cabducaas oo isaguna ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa sheegay baarlamaanka koonfur galbeed in laga weeciyey howshii loo egmaday islamarkaana uusan wax shaqaa qaban muddada sideedka bilood oo uu baarlamaanka jiray wain sheegane in xaquuqda bulshada koonfur galbeed soomaaliya naftaan iyo dhiigaan huraano qofna ka danaysadonukuweelan waanu wal araga doone lanahtan la muujilin miihini wal sabrani kaniha sabrni ingeekana naero gobolka bay dhaqaalijey shirkada qaadasa dawladda hoos wal araa dhan wal tirtirina naero lan ogna xildhibaanada inka jarn inoo eerboodki lika dhisadohay hoteelo leey lika dhisadohay oo lan kuwar qabo xildhibaanadii aan inka jarn dalkii dadkii iyo diintii unun dhaarniina tangad wallaahi qofnuma ku weelano kala xildhibaan xasan macalin yuusuf xasan balaag ayaa isna sheegay in sida loogu talagalay uusan u dhicin kalfadhiyada baarlamaanka koonfur galbeed waxaa sidoo kale la baajiyey buu yidhi kulamo badan oo baarlamaanka uu yeelan lahaa muddaday uu jiray kalfadhiga sadilanka talagal waa uu socondhihi waaye haddana wali ka tagrafalay awoodogii usa baarlamaanka lahaya ka tagrafali ma inka tagrafali wali lanka talagalay gudoomiyaha in usa dedejiya dhisida gudiyada baarlamaanka in usa dedejiyo lanka talagalay masuubin agajiida ku jara mayla raay tagrafal iyo awood weliba lisa saara waa ku jarta geeka anka damboyti oo taariikhday atan soddonka bilo toddobaad wali niiska saaday baarlamaanka wali la eray mayl eraay kalfadhi caadin ahayna la niiska kooya kalfadhi caadin ahayna madin la niiska kooyaw isxog waraysiya jar se walanjaraan securityku kuwaramaaba dhabs e lagaba ini lis ero hayti laakiin ini wasiirna ha ka horsuroma qodob usuwadeeda mase ajando usuwadeeda ka horsheena kiin qudbeeyo ka era fada walaya in ansixi waana la ka era lafado hatana kalfadhigana kalfadhi caadi in hayni hay wal jarame muddooyinkii ugu dambeeyey dib u dhac ayaa ku imaanaya kulamo ay yeelan lahaayeen baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo muddo ka badan saddex bilood baarlamaanka uusan wax kulana ku yeelan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan markale dhegeystayaal danjiraha dalka turkiga u fadhiya soomaaliya olgan biker oo maanta shir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xarumihii ay dowladda soomaaliya dhowaan xirtay ee hay-adda nile foundation kadib markii loola xidhiidhiyey wadaadka maraykanka ku nool ee fatxulla golen oo ay dowladda turkiga ku eedaysay inuu ku lug lahaa afgembigii dhicisoobay ee shan iyo tobankii bishii bishan aanu ku jirna ka dhacay dalka turkiga warbixin arrintaasi ku saabsan kusoo dhowaada ugu horrayn safiirka turkiga ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo qaaday kaalintii waxbarasho iyo tii caafimaad ee hay-adda nail organisation u haysay shacabka soomaaliyeed Mogadishu'daki okullar için. evet. Şimdi biz e, Mogadishu'daki e, okul ve hastanenin e, goobihii kapatılması caafimaad için- iyo kuwii waxbarashada ee magaalada muqdisho ay nayl gacanta ku haysay waxaa la wareegay dowladda turkiga marka waxbarashada dhallinta soomaaliyeed hakad ma geli doonto bisha ogoosto ee soo socota ayayna dib u bilaaban doontaa caafimaadkiina waxaan go-aan ku gaarnay inaanu kala dirro dhakhaatiirtii nayl intii bukaanka ahaydna waxaan ku wareejinnay cisbitalka dowladda ee loo yaqaan erdogan hosbital marka wax hadda kadib dhibaato qabi doonaa ma jiraan safiirka turkiga olgan beker oo wax laga weydiiyey waxyaabaha ka jira warar isi soo tarayay muddooyinkan oo ku aadan inay aqoonsadeen baasaboorka somalilan iyo in kale ayaa ku jawaabay Somaliland pasaporttan tarafımızdan resmi belge olarak kabul edilmesi gerçek değildir. Bizim bizim amacımız e, Somali halkının tamamının sidaad ka warqabtaan annagu ma aqbalin baasaboorka somalilan ujeeddadeennuna waa inay midowda soomaaliya oo ay israacdo mar walbana waxaanu ka shaqaynaa midnimada soomaaliya dadka somalilan ku noolna waxay noola mid yihiin dadka ku nool soomaaliya inteeda kale marka annaga turki ahaan waxaanu aaminsannahay soomaaliya iyo somalilan inay hal waddan noqon doonaan oo midoobaan waxaan idiin sheegayaa in baasaboorka somalilan dowladda turkigu u aqoonsan tahay inuu yahay id car muwaadiniinta ka soo jeeda deegaanadaasi lagu aqoonsado Somaliland pasaporttan tarafımızdan resmi ugu dambayntii safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya ayaa ka warbixiyey afgembigii dhicisoobay ee dhowaan ka dhacay dalka turkiga iyo guushii in afgembigaasi uu fashilmo ay ka gaartay dowladda turkiga waxaana uu dhanka kale shacabka soomaaliyeed uga mahadceliyey mowqifkii ay ka istaageen arrintaasi iyo bannaanbixii ay ka sameeyeen magaalada muqdisho oo ay dareenkoodana ku muujiyeen kaasoo ay ku taageereen dowladda turkiga iyo shacabkeeda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan dowladda kenya ayaa meesha ka saartay in la xidhayo dugsiyo sare in inkastoo ay jiraan weeraro dab lagu qabadsiinayo dugsiyo ku yaala guud ahaan dalkaasi toddobaadkan oo keliya waxaa dab la qabadsiiyey ilaa iyo toban dugsi waxaana khubaradu ay u aanaynayaan qorshe dowladdu ay ku doonayso in ay ku xakamayso khiyaamaynta imtixaanaadka qaran ee dugsiyada wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi sahre cabdi axmed ayaa inoo soo jeedinaysa iskoolka ku yaala deegaanka meerow ee bartamaha kenya waxa uu ahaa kii ugu dambeeya ee dab la qabadsiiyey mana jirto cid wax ku noqotay oo lasoo wariyey dabkii habeennimadii khamiistii in ka badan boqol iyo labaatan iskuullada sarsare ah ayaa la gubay dalka tan iyo bilowgii bishii juun eena dhaaftay mana jirto cid ku dhimatay arrinkaasi inkastoo ardayda qaarkood ay ku dhaawacmeen iyagoo isku dayaya inay gurtaan alaabtooda ay kala baxayeen dhismayaasha gubanaya omboko malemba waa guddoomiyaha ururka macalimiinta dalkaasi wuxuu ugu baaqay dowladdu inay hakad ku samayso iskuullada mbona Matiang'i asione kwamba tunahitajika muxuu xogayuhu u arki waayey inay tahay inaan iskuullada xirno inta aan dejinayno xiisadda dibna loo furi waayey presha ikarudi chini baadaye tuzifungue fredrik matenjo waa xogayaha waxbarashada ee waddanka kenya waxa uu sheegay in galaasyadu ay sii socon doonaan sidii loo qorsheeyeyna ay ahaan doonaan
ma xirayno iskuullada xilligan hore barnaamijyada iyo xilliyadu waa ay sii soconayaan sidii hore loo sii qorsheeyeyba
taasi waxaa loola jeedaa in iskuullada ay furnaanayaan tan iyo inta laga gaaraya dhammaadka xilliga iskuulka ee ku eg bartamaha bisha agoosto dowladdu waxa ay samaysay siddeed qof oo guddi wada ah oo baaritaan samaynaya waxaana ay eegayaan waxa sababay dabkan dadka baaritaanada samaynaya qaarkood waxa ay soo jeedinayaan in waalidiinta ardayda iyo macalimiintuba kuwa ay ku wada faraxsan yihiin tallaabooyinka ay dowladda u qaadayso arrinkan si loo xoojiyo imtixaanaadka qaranka inaanan la dusinin ka hor bilaabashada xilliyada imtixaanaadka la qaadaya ee bisha oktoobar sanadkii hore arday badan ayaa lagu qabtay iyagoo wadaagaya nuqullo ka mida su-aalaha iyo jawaabaha imtixaanka ka hor inta uusan bilaaban madaxdu waxa ay sheegeen inay xireen tobanaan ka mida dadka looga shakiyey inay xiriir la lahaayeen iskuullada dabka la qabadsiiyey macallimiinta iyo ardayda lagu eedeeyay arrinkan ayaa dafiray inay ku lug lahaayeen markii maxkamad la geeyey qaybta waxbarashada ee kenya ayaa isu rogtay foodo markii dambe wasiirka waxbarashada ayaa dhowaan booqday dhowr iskuul iyadoo la ogaaday in qaar ka mid a iskoolada ay macallimiintu ka maqnaayeen iyadoo aysan wax fasaxa qaadan chacha niajoni chacha waa professor ku takhasusay waxbarashada
ardayda aan iskuullada ku hayno lama siinin wax hagis waxbarasho ah waxaan filayaa in caqabadahaasina haystaa dal ahaan inay tahay kuwa aan innaga mas-uuliyaddeedu leennahay iyadoo iskuulladan la gelinayo dadaal badan oo ku aadan sidii loo hubin lahaa in ardaydu ay u wanaagsan yihiin sidoo kalena ay si furan uga hadli karaan mushkiladooda
isbuucan oo qura guddiga dowladda ee macallimiinta ayaa ku dhawaaqay go'aan ay ku dhex degayaan iskuullada macallimiinta si looga hortago dab la qabadsiiyo iskoollo dambe laakiinse ururka midowda macallimiinta ayaa diiday amarkaasi iyaga oo sheegay in macallimiintu aysan ahayn quburo xagga amniga ah kaasi wuxuu ahaa sahre cabdi axmed ayaa warbixintaas uu wariyaha v o a maxamed yuusuf inooga soo diyaariyey nairobi inoo soo jeedinaysay
galab wanaagsan markii la dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waa kuwan falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan
warqadda ugu horreysa ismaaciil bal noo soo qob haddaad dhankayga u soo riixday waxaa halkan tahniyad aroos ka kala diraya ayaa waraaqdan lagu bilaabay shaqaalaha cisbitaalka masaarida ee muqdisho iyo qoyska reer qaasim nuur oo kale ah aabe qaasim nuur iyo khadiijo qaasim nuur iyo cabdixamiid qaasim nuur maxamed qaasim nuur sawde qaasim nuur safiyo qaasim nuur hinde qaasim nuur xafse qaasim nuur iyo maxamed weheliye samow maxamed xasan xuseen maxamed maxamuud baaldooro iyo cismaan xuseen ibraahin cumar xasan cali cali mire ibraahin eedo ruqyo nuur eedo faadmo nuur eedo macaanto nuur eedo daadooy nuur maxamed muumin mahad muumin macaani iyo cabdi muumin macaani maxamuud muumin macaani iyo cabdifataax axmed jaamac dadkan oo dhan waxay tahniyad aroos u kala dirayaan ayaa lamaanaha iscalmaday ee kala ah muscab qaasim nuur oo ku magac dheer yamani iyo xamnaa isaaq maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan taariikhdu markay ahayd toddobaiylabaatanki bishii toddobaad laba kun iyo lix iyo toban ducaduna waa xaggina ayaa la soo raaciyay falastiin ayaan u riixaya isku waaro ubad qayr qaban kale hela ayaanu leenahay aamiin warqadda waxay naga soo gaartay sahre maxamed aadan iyo qoyskeeda hoodan aadan sheekh iyo caruurteeda faadimo nuur cilmi iyo qoyskeeda iyo cabdi maxamed diiriye cabdiyare iyo qoyskiisa iyo xaliimo cali aadan iyo qoyskeeda axmed muuse aadan iyo reerkiisa dacar cali aadan iyo reerkiisa nadiifo muuse aadan iyo caruurteeda siciid muuse aadan iyo qoyskiisa xaliima maxamed aadan iyo caruurteeda iyo cumar maxamuud aadan iyo cali muuse aadan cabdulaahi aadan cali iyo qoyskiisa cabdulaahi muuse aadan iyo reerkiisa cali maxamed aadan iyo reerkiisa iyo axmed cali aadan iyo qoyskiisa iyo xaawo muuse aadan iyo qoyskeeda iyo dhamuuka cali aadan iyo qoyskiisa axmed faarax jarboole iyo dhammaan qoyska reer ow aadan iyo reer sheekh maxamed saalax oo kala jooga maraykanka kanada u k sweden holland qaahira south africa kenya iyo soomaaliya waxay tahniid iyo bogaadin u dirayaan doctor cabdimaalig cali aadan iyo ayaan cali sheekh maxamed saalax oo meherkeedu ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii bishan aanu ku jirno isku waara ubad qayr qaban kala hela aamiin ayaanu leenahay haddaan waraaq kale oo gacanteeda ku jirtaan falastiin ay noo soo qabto marka hore waxaa halkan idinka ka salaamina ayaa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waan kaa qaadnay ayaan nidhi marka xiga waxaa halkan tahniyad aroos ka kala diraya dadka kale ah hooyo yarey huqaa cabdi iyo hooyo jamiilo isaaq rooble adeer cabdulaahi xasan fiidow eedo madiino xasan fiidow maxamed colaad xasan waa wariyaheenna iyo naciima colaad xasan tahliil colaad xasan hani colaad xasan maryan colaad xasan cabdixakiin colaad xasan maxamed barre colaad shamso barre colaad nafiso maxamed cali naciimo tahliil colaad nashaad tahliil colaad naciimo cabdi aadan iyo dhammaan reer colaad xasan iyo reer xasan fiidow waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah cabdifataax maxamed xasan iyo hani cabdirasaaq isaaq oo ku magacdheer hani cadey oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari dalka kenya waxayna leeyihiin isku waara noqda kuwii uu ilaah kala siiyo ubad khayr qaba aamiin ayaanu anaguna idin raacinayna warqadana waxay naga soo gaartay macalin ibraahim cabdi yuusuf iyo macalin cabdulaahi sheekh muuse xasan iyo macalin maxamed cabdulaahi cabdi gadaawe iyo macalin cumar xuseen kaariye iyo macalin cabdulaahi garaad cali iyo macalin liibaan cabdi faarax macalin cabdiweli maxamuud cilmi iyo macalin ismaaciil cumar wehliye iyo macalin maxamed cabdi nuur iyo macalin axmed xuseen kaariye dhammaan waxay dhalasho farxad la u dirayaan macalin maxamed salaad maxamed iyo xabso saalax xaashi oo gabar ugu dhalatay muqdisho gaar ahaan degmada dayniil xaafadda ciise cabdi waxaa loo bixiyey mishkaad maxamed salaad maxamed soo barbaar ayaanu leenahay haye ismaaciil dhinacii heesaha haddaynu waraaqa ka nasanno falastiini arbacada maxaa ku xasuusataa berigi hore arbacooyinka dee dalkii marka la joogay maalinta arbaca galabteeda bun iyo salool dugsiga dugsiga waxaa la gelin jiray lacag sooma arbacada iyo salool iyo waxbaa galbaha adu waxbaa yeero jirjiray daangada aad iyo aad heestan waxaa la yidhaahdaa arbaca waxa uu leeyahay arrin waxaan ku goynaba soo ururi taladoo isku imaashadeennii arbacada habeenkii afar saac markay tahay haynoo ahaato haye waa heesan aad u jeclay welibana inta dambaan anu beedkan dambe ee soo socda ayaan falastiin aad u xiiseeya wax badanna uu ka hadlayaa aaminay xusuusnow hadal wuxuu ammaan yahay inta aanad odhannine afka hadduu ka soo baxo adigu uma arrimiside ummadduu u dhexeeya arkaaqaadna weeyo ooddiisu kaa rogan marka wuxuu leeyahay aan ballanno afar saacaawa aan is aragno arbaco ah dadkana hadalka ma dhowraane afkaaga yuu ka soo baxi hadalku wuxuu ammaan yahay inta aanad cidna u sheegin hadduu laakiin afkaaga ka soo baxo adigu ma xukuntid dadka xukuma loo sheega marka waanab weyn oo meel dheer ku socota ayaa halkan ku jirta falastiin bal heestaa xasan aadan uu ku luuqeeyo aan dhegeystayaashu
adigu siduu qabo amay adiga ila tahay habeenkii afar saamarkii khayruu ahaaje aaminay xusuusto arrin waxaan ku goynaba soo ururi jalado isu in ma shideeni arbacada habeenkii afar saamarkii khayruu ahaaje aaminay aminay xusuusno hadal wuxuu amaayahay inta aadan odhanini afka hadduu ka soo baxo adigu ma arrimaysid aminay xusuusno hadal wuxuu amaayahay inta aadan odhanini afka hadduu ka soo baxo adigu ma arrimaysid
haye ismaaciil heesta weli madaxaad la sii ruxaysaa qaybta dardaaranka ahana kaash waa ii sheegtay dardaarankaas wax loo anigana dardaaran- ballanta afarta saac la dhigi jiro soomaaliyan soo xasuusta Ay, ay. marka dardaaranka haddii maanta la odhan lahaa heesba soo qabso waa heesaha aan soo qabsan lahaa bay ka mid tahay heestani warqadan markana gacanteeda kusoo dhacday waxay naga soo gaartay waxaa leeyahay waxaanu salaamaynaa dhammaan bahda v o a gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka waanu idinka qaadnay marka xigtana waxay leeyihin annagoo kala hooya xabiibo cali shiraf aadmo maxamed cali cabdiye maxamed cali iyo aamino maxamed cali iyo qaali maxamed cali iyo xaliimo maxamed cali maxamuud maxamed cali axmed dugsi dhexe iyo maxamed cabdinuur iyo deeq cabdulle xirsi dhaansey cabdirashiid axmed nuur iyo hooyo shamso maxamed xasan iyo carfi sheekh cumar iyo maxamed sheekh cumar farxaan sheekh cumar iyo dhammaan qoyska reer maxamed cali iyo reer sheekh cumar oo kala jooga kenya soomaaliya kismaayo maraykanka waxa ay tahniyad aroos hawada u marinayaan mudane axmed maxamed cali iyo nasre sheekh cumar oo arooskoodu ka dhacay magaalada garbahaare ee gobolka gedo afariyo tobankii bishan aanu ku jirnay ee julaay waxay leeyihiin gurigiina ah guri lagu nagaado lagu nasto allaha ka dhigo aqalgalkiina annaguna waxaanu leenahay ubad kheyr qabana allah idin siiya aamiin aamiin aamiin haddaan halkan waraaqda aan gacanta ku hayo falastiin ay noo soo qabtana waxaa halkan hambaliyo ka diraya dadka kala ah adeer daa'uud aweys jaamaca eedo maryan aweys jaamaca maryan xuseen baanto istanbul xuseen baanto adeer saalax muuse ciise muuse shabcaan muuse eedo madiine muuye eedo museeko cumar muuye adeer muuye muuse sahro muuye muuse maxamed muuye muuse shidaad jawad muuse cabdiqaadir jawad muuse magane jawad muuse cabdiqaadir muuse iyo hooyo khayro umbeerwa iyo xaawo umbeerwa iyo abti cabdiqaadir umbeerwa waxaa waraaq aad u dheer dad aad u badan ayaa waraaqdan soo qoray dadkaas iyo dad kaleba waxay oo kala jooga maraykanka u k ama britain tanzania kenya sacuudiga etoobiya soomaaliya south africa yemen waxay hambalyo u dirayaan aabe cabdalla lujendo muuse oo ku magac dheer cabdalla mushunguli iyo malyuun yuusuf muudey oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso bishan toddobaad shan iyo tobankeedii sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka wiilkaas waxaa loo bixiyey salmaan cabdalla soo barbaar ayaan leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin warqadan waxay naga soo gaartay waxay leeyihin dhammaan daadihiyaasha barnaamijka ayaanu salaamaynaa waxaan hambalyo farxad leh halkan ka dirayaa maxamed xuseen cismaan sulubi iyo injineer cabdulaahi xuseen cismaan xaaskiisa iyo caruurtiisa dr axmed cali xuseen cismaan dr nimco xuseen cismaan iyo ustaad raxme xuseen cismaan injineer cabdiraxiin xuseen cismaan iyo faadimo xuseen cismaan seygeed iyo caruurteeda iyo Shamsi Xus- shamso xuseen cismaan seygeed iyo caruurteeda caaisho xuseen cismaan hooye zeynab macalin xasan xalane dadkan oo ku sugan banaadir galgaduud waxay hambalyo u dirayaan bashiir xuseen cismaan iyo xoriyo maxamed cali oo ay gabri ugu dhalatay magaalada gaalkacyo gobolka mudug soo barbaar ayaanu leenahay falastiin intaynaan dhinacii heese aadin waraaqda aan dhankayga gacanta ku hayo dan soo qabto waa dadka kale ah injineer daahir jaamac muuse oo ku magac dheer daljir injineer maxamed cabduqaadir oo ku magac dheer barre maxamed maxamuud indhabuur maxamed axmed cilmi oo ku magac dheer daayeero maxamuud xaaji ismaaciil oo ku magac dheer gadhweyso cabdiraxmaan yuusuf oo ku magac dheer cabdiyare siciid xasan xaashi oo ku magac dheer xintar jaamac maxamed jaamac axmed daa'uud ismaaciil iyo dhammaan dhallinyarada xaafadda jigjigayar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan sacad xaaji ismaaciil iyo hiba maxamed muxamed oo koob iyo tobankii bishan toddobaad laba kun iyo lix iyo tobanka aqalgalkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducaduna waa xaggiinna bay leeyihiin noqda qoyskii isku barbaara ee ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin haye ismaaciil hees debicsan baa soo qabanaya haye haddaad xasan aadan samatar soo qabatay markii hore anna waxaan soo qabanay heesta beled xaawo iyo weliba fanaanadda binti cumar gacal anigoo beled xaawo jooga muxuu bari iiga yeeray kolkaan boosaase gaaray muxuu burco iiga heesay anoo beer sii maraaya hadduu badda doonka raacay inuu been ila jilaayay adaa boqoru oga ibixiyow iga badbaada iga Marka- badbaade marka- marka laga hadlayay jakaarka Haye.
dadka iska dabawareega badan haye ayay gabdhuhu waxay yidhaahdaan waa heestii beled xaawo haye macnaa waa sheeko aan dhammaad lahayn waa iska dabawareeg waxay leedahay anoo beled xaawo jooga muxuu bari iiga yeeray boosaase markay tagtuu haddana baxayoo burco uga yeera haye marka waa isdaba wareegun adugu waa sheeko aan dhammaad lahayn marka waxaa la yidhaahdaa waa sheekada beled xaawo heestaa ay ku luuqayso fanaanadda binti cumar gacal ee beled xaawo ayaan haatan idinku soo dhaweynayna
wiilkiishaigu baqay inankii caashiqaan bareen anigu baaqo ku racay barbatayarkan ka egtay wiilkiishaigu baqay inankii caashiqaan bareen anigu baaqo ku racay anigoo beled xaawa jooga muxuu bari iiga yaray kolkaan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay anigoo beled xaawa jooga muxuu bari iiga yaray kolkaan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay anoo beersi maraaya haduba daboynka racay inuu been ila jiray ada boqoro ogaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraaya haduba daboynka racay inuu been ila jiray ada boqoro ogaye ibixiyo iga badbaadi haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga booda caashaaq jacaylba haddaan u bayo haddaan nin dambo u bararto haddaan baxsano idhaado aniga balaaya bahayga raacdo haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga booda caashaaq jacaylba haddaan u bayo haddaan nin dambo u bararto haddaan baxsano idhaado aniga balaaya bahayga raacdo
falastiinay haddaynu heestaas ay ku luuqaynaysay binti cumar gacale beled xaawo intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii waraaqa haddaynu jalleecno bal waraaqda dhankaaga ugu horeysa haddaad inoo soo qabatid warqadan marka hore waa na salaamayaan waanu idinka qaadna mid taa lamid ah hawada idiin soo marinaynaa hooyo ruqiya cali xasan iyo raabiye cabdinaasir aadan madgaas iyo ruweyda cabdinuur aadan madgaas iyo khaalid cabdinuur aadan madgaas iyo xamdi aadan madgaas iyo kaltuun cabdiraxmaan sheekh isxaaq zaynab cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo faadimo cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo xaawo cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo maxamed maxamed cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo aadan cabdiraxmaan sheekh isxaaq cabdinuur aadan madgaas iyo cabaas cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo cabdinaasir aadan oo ku magac dheer cabdinaasir awadni ibraahim aadan madgaale iyo marwadiisa naciimo maxamed xaaji iyo hooyo xabiibo sheekh xasan iyo hooyo imbeyey samow dadkaas oo kala jooga qardho laascaanood baydhabo janaay kenya iyo meelo kale waxay tahniyad kal iyo laaba hawada u marinayaan abti cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo marwadiisa xabse macalin kaatib oo arooskooda uu ka dhacay magaalada madaxda koonfur galbeed soomaaliya baydhabo janaay waxay leeyihiin isku waara ubad qeyrqaba kala hela aamiin ayaanu leenahay haddaan falastiini waraaqda dhankaygan gacanta ku hayo soo qabtona waa hambalyo aroos oo farxad leh waxaana diraya aabbe xuseen cabdi colaad iyo hooyo fartuun suufi axmed iyo carruurtooda aabbe maxamed cumar ismaaciil hooyo aamina faarax muuse iyo carruurtooda najmo ismaaciil amran ismaaciil iyo saygeeda yuusuf maxamed cabdiraxmaan cabdi xasan iyo marwadiisa ayaan xuseen cabdi iyo weliba cabdikariin jaamac mire axmed salaad cilmi maxamed yaasiin jamaal axmed cismaan waa wariyaheenna cabdiraxmaan cabdi xasan axmed salaad xalane iyo asxaab badan oo kale waxay tahniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan liibaan maxamed ismaaciil iyo asma xuseen cabdi oo arooskooda uu ka dhacay saddex iyo labaatankii bishan julaay sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaan leenahay noqda qoyskii isku waara oo ubad khayr qalabo kala hela aamiin aamiin aamiin warqadan waxay naga soo gaartay jawaahir axmed cismaan iyo seegeeda cabdinaasir xamdi iyo maxamed cabdiwahaab iyo cabdinaasir cabdiwahaab idriis cabdiwahaab cabdirasaaq cabdiwahaab faadimo zahra cabdiwahaab yaasmiin cabdiwahaab adeer axmed daahir ayay yidhaahdeen iyo adeer cabdifataax ismaaciil iyo dhammaan reer cabdiwahaab oo kala jooga soomaaliya kenya iyo maraykanka sacuudiga iyo etoobiya waxay tahniyad aroos u dirayaan arooskii aroosada nimco maxamed macalin iyo maxamed cabdiwahaab sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay aamiin aamiin waraaqda kale oo hambalyo aroosa ayaa dhankayga falastiinay gacanteeda ku jirta dad aad u tiro badan ayaa waraaqdan qoray dhammaan ardayda jaamacadda muqdisho gaar ahaan kuliyadda caafimaadka ayaa layidhi qaybta koowaad oo kale ah cumar jibriil cabdi cabdiraxmaan cadow aadan ismaaciil cali cumar xuseen aadam siyaad zakariya maxamed ibraahin kulmiye shidane axmed cabdisalaan ibraahim cismaan maxamed cali cumar maxamed axmed faarax maxamed cabdiraxmaan cabdi ibraahim maxamed cismaan maryan ibraahim saalax idil maxamed cabdiraxmaan nuur idris maxamed maxamed cali cabdi maxamed cabdulaahi tifow cali xasan cumar cabdicasiis axmed xasan xasan cabdiraxmaan sheekh naciime cabdiwahaab aadan nawaal maxamed cabdulaahi xanaan bashiir nasra cabdirashiid maxamed fatiima ama faadumo aweys maxamed canab cabdikariin dhaqane amran xasan cabdi kifaax axmed yuusuf khadiija abuukar maryan axmed maxamed mune aadan muniika miski yuusuf geedi iyo weliba misku abuukar xayle waa dad aad u tiro badan haatanaan iska dhammeeyo xafse maxamed cismaan raxme aadan warsame saare xuseen xaashi salaad cismaan cabdulle cabdixakiin maxamed cabdulaahi xafse maxamed qaasiim cabdinaasir cabdulaahi mursal cabdinaasir shide cali cabdiqaadir ibraahim cabdulaahi iyo cabdiraxmaan aadam xuseen dhammaan ardaydaas iyo in ka badaniba waxay hambalyo aroos u dirayaan xasan cismaan xasan oo ku magac dheer cagabiyo iyo marwadiisa maryan cali xuseen oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshiid waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ee ubad khayr qaaba kala hela aamiin aamiin aamiin
haye ismaaciil kaalmihii sugaantaan markana soo gaarna dabcan dee waraaqdaniba aad bay u dheereedoo wax lagaga naso waa labaiyo afartan qof oo taxan marka dhegeystayaasha laftooda waxaan jecel lahay hadday hambalyooyinka soo dirayaan inay qaybo kala duwan usoo kala jebiyaan xitaa hadday doonayaan iyaga oo isku dhafan inay hambalyada diraan haddaan dhinacii heesaa eegno falastiini bal markan dhankaaga ayaan usoo riixaya waa heestan waxaa la yidhahdaa ismaaciil oo hunfey hunfey ha haye dafaa taqaanaa shimbirka madow ee dafada inta soo dega dhulka wixii yaalla iyo hadba la carara haye waxay leedahay sida hooska jannaad aas iilahal joogaa hadalkiisa miniihela waa hambalyaysaha hilib meel yaalla hunfey waa ula haataa anna ku hoobtay halkan waa haybihaay usaan hilow u qabaa aan haweystay waa la iihayaa aniga war badan ba halkaa dee igu igu dhafan waxaan u fahmoon jacaylka loo dhiiban jiray gallaydhka iyo shimbiraha iyo in maanta dafa loo dhiibtay waxay leedahay haye sida hooska jannaad ah iilahal jooga haye micnaha hooska jannada sida loo harsado hadalkiisa haddiin helo waa hambalyaysaha hilib meel yaalla hunfey waa ula haadaa hilib yaroo meel yaala shimbirkan intuu soo duula gaajaysano inta qaatuu cunaa annaku hoobtay halkan waa heybihaya anna sidii shimbirkaas uu hilibka u dafaa u dafoo waa kaan raadinaya marka waa aragti baa naga dhexaysa anigii jacaylkayga weye haa waa kaasa waxaana ku luuqaynaysaa fanaanada ee banaxariisi jannaha ka waraabiyey faadumo qaasim hilowle marka muusiga iyo codka macaan ismaaciil waxaan filayaa inaad aad uga hesho heestu meel la tuurow ma lahay aad banba uga helaba falastiini dhegeystayaal badanna waxaan filayaa inay saasoo kale ka heleen warqadan markana xaggayga haddii aan waraaqaha usoo jeesto warqad badanaa ka qeylinaysa waxaa moodaa maanta waxoogaa yar warqaduhu dhinacayga inay ku yaryihiin magacyada badan warqadan waa lasoo xardhay ubaxyaa lagu soo xiray tahniyad dhalashana dhexdaa looga soo qoray haye waxaa marka hore halkan aanu ka salaameynaa bay leeyihin dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e da iyo daahdihiyaasha barnaamijka marka xigana waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya aabe muxidiin maxamed xuseen iyo aabe cumar aadan iyo aabe mukhtaar maxamed cabdiraxmaan iyo abdi cabduuli maxamed xasan cabdi shaakir maxamed xasan iyo eeda kayro maxamed xuseen iyo eedo Sa- sarwo ayaa ku qoran maxamed xuseen iyo saaxiib waxay yidhaahdeen cabdishakuur nuurow iyo walaal burhaan yuusuf yuusuf yaasiin iyo cabdinaasir yaasiin iyo shiine cabdiraxmaan xasan dhammaan dadkaasoo kala jooga brussels south africa muqdisho baydhaba bardaale qandhood boosaaso qardho iyo garowe waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aaba yaasiin maxamed xuseen iyo hooyo jaaliya maxamed xasan oo gabadhi ugu dhalatay tuulada haabare taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii bishan gabadhaasi waxaa loo bixiyey raxme yaasiin maxamed waxay leeyihiin soo barbaar raxmooy tii noqo dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin ayaan anaguna leenahay tahniyad aroos ayaa haatanna gacanteeda ku jirta marka hore dhammaan waxa aan salaamaynaa ayaa layidhi shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waan kaa qaadnay baan leenahay cidda soo qortay waraaqdanay oo waraaq aad loo soo qurxiyey wadnayaal sidii berigii hore oo kale hareeraha oo dhan laga soo dhigay oo ah, maasha allah aad bay qurux badan tahay intaas kadib baa layidhi waxaa halkan tahniyad aroos oo farxad leh ka kala diraya ehelada iyo asxaabta kale ah aabe macalin maxamed axmed iyo xaawo mukhtaar maxamed iyo aabe macalin cumar cismaan iyo hooyo xareedo mukhtaar maxamed abti ismaaciil mukhtaar maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti maxamed mukhtaar maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa habaryar faadumo mukhtaar maxamed saygeeda iyo caruurteeda adeer nuur maxamed axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdi maxamed axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa awoowe daahir sheekh axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan macalin maxamed iyo gacalisadiisa baa layidhi naciima ismaaciil xuseen macalin maxamed iyo weliba cabdiraxmaan macalin maxamed iyo faadumo macalin maxamed iyo muxiyadiin macalin maxamed iyo mucaad macalin maxamed iyo caasha macalin cumar iyo oo ku magac dheer caashe cuud baa lasoo raaciyey waaw ismaaciil macalin cumar iyo khaalid macalin cumar iyo maxamed deeq cabdulaahi siidow axmed ibraahim nuur oo ku magac dheer axmed sacuudi iyo weliba ifraax daahir maxamuud oo ku magac dheer ifraax ifka cabduqaadir maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosadda farta iyo faraatiga faraska iyo genyada waa lamaanaha iscalmaday ee aan kala dhicin waa cabdulaahi macalin maxamed iyo gacalisadiisa aan ka dhicin waa khadiijo macalin cumar oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir taariikhdu markay ahayd sideed iyo labaatankii bishii toddobaad labada kun iyo lix iyo tobanka ducadan waa xaggiina baa layidhi falastiin baan bal dhinaca ducada maalmaha ku wanaagsaneed u riixaya isku waara ubad qirqabana kala hela ayaanu leenahay markana warqadan waxay naga soo gaartay waa tahniyad aroos suldaan maxamed cali geedi iyo xaaskiisa iyo alxaaji mursal quulle col ujoog iyo caruurtiisa iyo faysal jaamac aadan iyo caruurtiisa canab idriis daahir iyo caruurteeda iyo xaajiye faadmo yuusuf nuur iyo caruurteeda korneel axmed maxamed daahir iyo caruurtiisa maxamed axmed quule iyo caruurtiisa aamine axmed quule iyo caruurteeda raaxa axmed quule iyo odaygeeda iyo keyrto axmed quule iyo caruurteeda cabdiraxmaan axmed quule iyo caruurtiisa saciid axmed quule iyo fu'aad jaamac aadan iyo caruurtiisa iyo cali ducaale daahir iyo caruurtiisa iyo nuur maxamuud maxamed daahir iyo jaamac xuseen guuleed iyo qoyskiisa cali xuseen guuleed iyo caruurtiisa ubax cali muuse iyo caruurteeda aamina mahad salaad iyo caruurteeda iyo xuseen ducaale daahir iyo xaaskiisa khatre maxamed cali geedi dhammaan asxaabtan oo kala jooga maraykanka jarmalka australia nairobi kanada ingiriiska sweden iyo denmark soomaaliya waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan cabdulaahi faarax daahir iyo nimco haybe miro oo arooskooda uu ka dhacay degmada awrboogeys ee gobolka sool allaha waxay leeyihiin isku qayro aamiin ayaanu raacinaynaa aamiin dhinacii heesa haddaynu falastiinay markana aadno markii hore waxaanu soo qabanay heesay ku luuqayso faadumo qaasim haye waa tii tidhi dee sida eh, shimbirtan d- hawada duushahaadka iyo ee hilibka ula hilibka haado aragtida ka dhexaysoo kale anna ku hoobta ayaa jacaylkeenu noga dhexey haatan bal khadra daahir baynu soo qabanayna qatra waxay leedahay ismaaciilow ma og tahay in badan baan kaa aamusnaayoon afka kaala baqayay ma og tahay indhaha iyo uurkuba daraaddaa inay kuu ilmeeyaan kalgacayl kalgacayl la ooyaan ugub ugub kula midaan ahay eh sidaan aabbahaa dilay oo dahayga roganina umalka iga da roorayana dee jawaab buu siiyey khadra marka isna wuxuu yidhi falastiinay ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxamnama dhex yaallee ma og tahay ammaan iyo weligood abaal ma leh anna kama sugaaye haddaad doonto ololo waxba iima ihide edeg edeg baad igeliseen waan aarsan doonaa markay isi soo dhibto usii dhaarta haddana De hadda maxaa kaloo yaalla dhaqanku ragga saa maahan ismaaciilow waa waayihiisa meel walba wixii jooga ayaa looga dabaalan waa heestii kaalay iyo codadka macaan ee cumar xasan ruuraaye iyo qadra daahir cige
ma og tahay in badan baan ka aamusnayo afka kaana baqaye ma og tahay in badan baan ka aamusnayo afka kaana baqaye inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan ugub kula midane sidan sidan sidan aabbaha dilayey oo dahayga roganine umalka igada igada umalka igada ajo kaama dhoobayn igadh kaama gaagixin kaamana agtegayo anigu anigu adigaan ku jecele ajo kaama dhoobayn igadh kaama gaagixin kaamana agtegayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxda igu qaad kaalay kaalay kaalay adhaxda igu qaad
ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaali ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaali ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaad doonta ololo ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaad doonta ololo waxba iima iidine edeg edeg edeg gaadi gelisayne waan harsan doonaa ilmada igada igada kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama aftuube anigu anigu adigaan ku necebe
ismaaciil meeshaan guddi loo diray heshiisiin ah falastiinay meelaha qaar haweenku waxay u baahan yihiin hadallada taagtaagan
haye marka waxaa laga yaabaa markaasaa wax badan xalismaya warqadda waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin nasteexa shukri cali iyo aaba shukri cali cilmi iyo hooye irshaad maxamed iyo suleymaan shukri cali iyo qoyskiisa iyo ciise shukri cali iyo qoyskiisa nasre shukri cali iyo qoyskeeda yaasmiin shukri cali iyo qoyskeeda dadkaasoo ku kala nool dunida daafaheeda waxay tahniyad aroos u dirayaan arooskii aroosadda cali shukri cali iyo xaaskiisa shiindha cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay dalka kanada gaar ahaan magaalada winser taariikhdu markay ahayd afarlabaatankii bishan waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano waxay dalbanayaan hees la yidhaahdo wada noolaado nabad ku waara heestaas mid kalun baynugu bedeli doonaa haddii aanan kaydka agteenna aanay oolin haatanna waa waraaq tahniyad ah oo dhinacayga taalla waxaana halkan ay yidhaahdeen ugu horreyn dadka soo qoray waxaan ka salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waan kaa qaadnay annagoo kale abaa layidhi dhammaan reer cali aw aadan reer muuse aw aadan reer maxamuud aw aadan reer maxamed aw aadan hodan aw aadan iyo caruurteeda dhammaan qoysaska reer aw aadan iyo reer sheekh maxamed saalax waxay tahniyad iyo bogaadinba hawada u marinayaan doctor cabdimaalik cali aw aadan iyo xaaskiisa oo hiyano dhakhtaraad ah ayaan cali sheekh oo meherkooda uu ka dhacay hoteelka mubaarak ee magaalada muqdisho shan iyo labaatankii bishan toddobaad labada kun iyo lix iyo tobanka waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara oo nolol aayatiin leh iyo awlaad baariya kala hela annaguna aamiin aamiin aamiin ayaan raacinayna warqadan markana dhankayga ugu dambaysa ismaaciilo waxay naga soo gaarta aabe cismaan xasan cagabiyo iyo hooyo faadumo macalin axmed iyo ibraahim xasan axmed shaalac iyo maxamuud xasan iyo maxamed cagabiyo iyo cali cagabiyo iyo ramle cagabiyo iyo aamine cagabiyo iyo doctor cabdiqaadir cabdulle iyo aabe cabdiweli cabdiraxmaan xuseen nasro cabdulle iyo maryan cabdulle iyo xamdi maxamed iyo xamdi cali iyo sacdiye faandhe iyo muxudiin faandhe dhammaan reer cali xuseen dadkaasi iyo kuwo kaleba waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan doctor xasan cismaan xasan cagabiyo iyo maryan cali xuseen oo ku aqalgalay julaay bishan aynu ku jirno magaalada muqdisho isku waara ubad kheyr qabana kale hela ayaanu leenahay haatanna waraaq tahniyad aroosa ayaa dhankayga taalla falastiinay dadkan hoos ku qoran waxay leeyihin waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waan idinka qaadnay marka xigana waxaa tahniyad aroos halkan ka kala diraya ayaa layidhi hooyo yarey huqaa cabdi iyo hooyo jamiilo isaaq rooble adeer cabdulaahi xasan fiidow eedo madiine xasan fiidow maxamed colaad xasan naciime colaad xasan tahliil colaad xasan hani colaad xasan maryan colaad xasan cabdi xakiin colaad xasan maxamed barre colaad shamso barre colaad nafiso maxamed cali iyo naciimo tahliil colaad nashaad tahliil colaad naciimo cabdi aadan iyo dhammaan reer colaad xasan iyo reer xasan fiido waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah cabdifataax maxamed xasan iyo hani cabdirisaaq isaaq hani caddey oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxayna leeyihiin isku waara noqda kuwii uu ilaah kala siiyo ubad khayr qaba aamin ayaanu raacinayna gabagabadee bayn joognaa haye ismaaciil heesta ugu dambaysa dhankaagaan usoo riixaya mar hadday heestii ugu dambaysay tahay heesihii aan hore usoo aragna waxay ahaayeen heese uu xoogaa waqtigooda horeeyo marka xagga dambead na keeni xagga dambaan nimaano talo dhankeebaad naga riday waa maxamed axmed bakaal ciro iyo heestuna waa heestii maqsuuday waaw hees horta miisig wanaagsan ayaad soo qab bal ereyadeedana mirihii baxayaba kugu macsuumay wixii mudanba kugu mitaalay kaama maarmo kaama maarmee midigtaada midigtaada iidhig
absuuday dartamuusuuday muxubba awga muraaqooday haddana marway ku maadiixay gacal mugu weyn kugu mariimay hirmagoolay kugu mataalay maashayoo jacaylka miskeedshay midhihii baxayaba kugu macsuumay
heestaasi maxamed bakaal waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyadii salaamaha waxay sidoo kale u dambaysaa idaacaddayadii galabnimo inta haddii laadhaa toddobada fiidnimo aynu caawa dib u kulmi doonno waa anigoo ah maxamed cabdi ismaaciil xuseen farshar iyo ayaan sheekh oo dhinaca farsamada inoo joogtay dhammaantiin waxaanu dilanahay sidaas iyo galab wanaagsan
midigtada idhiibkama marmo kama marme kama marmo kama marme midigtada idhiib
heestaasi ayaana gabagabo u ah guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana waa ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
salooday la'aanta maasooday mahadha awga murugooday miqamka sharaftada miisaamay unadii adduunkugu macneeyey salooday la'aanta maasooday mahadha awga murugooday miqamka sharaftada miisaamay unadii adduunkugu macneeyey